sheekh cali nuur cilmi oo kamid ah culimada magaalada dhuusamareeb ayaa bulshada soomaaliyed ugu baqaan gaar ahaan kuwa reer galmudug inay isku soo bax sameeyaan lana ay baryaan si looga baxo dhibaatada iyo abaarta ka jirta deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusan casuuda galmudug sheekha ayaa ugu baaqa shacabka magaalada dhuusamareebeed inay isku soo baxaan lana ay baryaan si looga badbaado abaarta ka jirta deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusmareeb taasoo saameyn ku yeelatay dunyada iyo xoolaha ku dhaqan dhulka miyiga ku xiran magaalada dhuusmareeb haddaba waa kashiiqa oo la hadlay bulshada ugunoo baaqay isku soo baxaan ayna sameyn salaabtood doonaa ilaahina waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala ramadaankii in ilaahay naga aqbalo cibaadaadkii ka dambeeyana ilaahay naga aqbalo kuwii ka horreeyeyna ilaahay naga aqbalo addoommo maqbuuliina oo camalkooda la aqbalo ilaahayna uu naga dhigo muflixiin ilaahay agtiisa liibaana ilaahayna uu naga dhigo saalimiin ilaahay cadaabkiisiiyo caradiisa ka nabadgala ilaahayna uu naga dhigo towxiidka in ilaahay nagu khatimo allahuma axyinaa bilislaam wa amitnaa cala alislaam wa amitnaa cala aliimaan wa axyinaa cala aliimaani waalislaam ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala aliimaan waalislaam waalixsaan intaba in ilaahay noo kulmiyo maqaamaadka diinka oo qofku hadduu ku sifoobo ilaahay agtiisa uu yahay qof muflixa allah na siiyo subxaanahu wa tacaala waxaan ku jirnaa bil xoogaa yar aad moodid in jawigu kulul yahay ilaahay ha loo laabto hala roob doono alla ha la baryo naflayda roobka sugaysa oo dhan ilaahay ha loo baryo subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray inaan barinno wuxuuna noo ballan qaaday inuuna aqbalayo udcuunii astajib lakum ibarya waydan aqbalayaah ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahayna soo waraabiyo madar khayr qaba mutataabica midraar ah aafe aan lahayn ummadoo dhanna kala gaara ilaahay hana siiyo baaqa culummada iyo kan dowladda galmudug ayaa kusoo aadaya oday jiraan abaardan oo samaystay dhulka miyiga taasoo saameyn ku yeelatay xoolaha ee dad ku dhaqan dhulka miyiga waxaayna cabashadu isu taraysaa deegaanada miyiga taasoo ka imaanaysa dadka reer guuraaga xoolodhaqatada kuwaasoo sheegaya jir abaar daran oo samaysay xoolaha ayna tan loo gargaaro si looga baxo dhibaatada ka jirta deegaanada miyiga dhulka galmudug